إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ciid mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday askarta kenya ee haysta deegaanka qooqaani ee gobolka jubbada hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay waxa uu salka ku hayo isqabqabsiga ka dhex jira dowladda federaalk uu gaaray heer ay halis ugu jirto inay burburto sheekh xasaan xuseen naadam oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa dhambaal ciidda ku aadan u diray bulshada muslimka ah ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhoolatus milatari kuu soo bandhigay degmada buuqa qable ee wilaayadda islaamiga ee hiiraan bulshada muslimiinta ah ee degmada salagle ee jubbooyinka ayaa maalintii shalay si weyn u ciiday u diyaargarooba qodobadaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiyo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday askarta kenya ee haysta deegaanka qooqaani ee gobolka jubbada hoose cutubyo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar culus ku qaaday fariisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka qooqaani waxaana ila lagu kalsoon yahay ay sheegeen in khasaare la gaarsiiyey kenyaatiga walow aan faahfaahin dheeri ah laga helin inta uu gaarsiisan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay waxa uu salka ku hayo isqabqabsiga ka dhex jira dowladda federaalk oo gaaray heer ay halis ugu jirto inay burburto maxamed ciise ayaa faahfaahinaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kelimad uu jeediyey kusoo hadal qaaday xaaladda kala daadashada ah ee ay wajahayso dowladda federaalka xili dhowaan xasan cali kheyre laga casilay xilkii ra-iisul wasaarenimo wuxuu sheegay in isqabqabsigoodan ka markhaati kacayo waxa dhabta ah ee ay yihiin dhanka kale ciidan waxay ku soo aaday mar kale iyadoo cadowgii ilaahay ee shareecadiisa la dagaalamayay ay guuldarrooyin iyo dib u dhac dhan walba ku jiraan kuwii gaalada asalka ahaa ee yuhuudda iyo saliibiyiinta isugu jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala musiibooyin iyo cudurro ayuu ku salladay dhan walba oo noloshooda ka mid ahna saamayn ba'an ku yeeshay waxa keliya ee laga maqlaana ay tahay qayladhaan iyo dayre ay ka muujinayaan halka mustaqbalkoodu ku wajahan yahay kuwii murtadiinta ahaa ee gaaladaas dabadhilifyada u ahaana waad aragtaan halka liidata ee ay maanta taagan yihiin la dagaalankii diintii allah ee ay heshiiska ku ahaayeen kama dheefin waxaan iskhilaaf iyo kala carar ahayn wax badan oo ay bulshada isugu muujinayeen inay yihiin dad dalkooda u danaynaya maantay waxay la soo baxeen wejigoodii dhabta ahaa waana la wada daawanayaa sida ay warbaahinta iskaga lacnadayaan iyo sida midba midka kale oo ugu eedaynayo inuu danihiisa gaarka ah fushanayo xaqiiqadu waxay tahay inay dhammaantood danaystayaal dabadhilifyo ah ahaayeen sheekh cali dheere ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka yihiin dad u soo shaqo tegay waddankan oo haysta baasabooro shisheeye badankood baasaboorro shisheeye ayay wataan dalkanna waxay u yimaadeen sida ay danaha guracan ee gaalada uga fulin lahaayeen iyaguna uga hantiyaysan lahaayeen maantay oo ay kala carar ku jiraanna mid weliba tigidkii uu ku dhoofi lahaa jaabka ayuu ku haystaa diyaarna u yahay halkii uu ka yimiday iyo gaaladii soo dirsatay inuu dib ugu laabto waxaa ku rumoobay hadalkii allah subxaanah wa tacaala ee ahaa mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illaahi awliyaa'a ka mathali alcankabuut ka mathali alcankabuut ittakhadat bayta wa ina awhana albuyuuti labaytu alcankabuuti low kaanuu yaclamuun guri caaro caaro ayay dhammaantood ku jireen dabayshii ugu horraysay ee ku timidna way kala daadisay oo kuwaas maanta wixii ay sannado badan soo dhisayeen gacantooda ku duminaya gaaladii dhaqaalaha iyo ciidanka ku taageeraysayna ay canaanta la daba taagan tahay kana shallaynayso wixii hanti ahaa ee uga baxay iyo dadaalkii ay isugu dhabar jebiyeen sidii ay iyaga oo kuwan adeegsanaya diinta allah iyo himilada dadka muslimiinta ah ugu curyaamin lahaayeen gaaladaas iyagana waxaa ku ruboobay hadalkii allah subxaanah wa tacaala ee ahaa ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah liyasudduu can sabiili illaahi fasayunfiquunaha huma takuunu calayhim xasra huma takuunu calayhim xasratan huma yuglabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun hadalkan ka soo baxay xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka ay qarka u saaran tahay inay burburto maadaama khilaafaadyo ba'an ragaadiyeen sanad walba waxay hay-adaha shisheeye sheegaan in dowladda federaalka ay tahay dowladda ugu horreysa dhanka musuq maasuqa ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowlatus milatari kuu soo bandhigay degmada buuqa qable ee walaayada hiiraan abuubakar ayaa warkan inoo faahfaahinaya عيدنا بالأنس عادة أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاد لحنه يشدو صداه أطرب الروح ونادى عم دنيانا ببشر فاحتوى الكون وسادا عيدنا بالأنس maalintii shalay fagaaro weyn oo ku yaala degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah oo u soo daawasho tegay dhoolatus milatari iyo ciyaaro kala duwan oo lagu muujinayay farxadda maalmaha ciidul adxal mubaarak fagaaraha waxaa soo buuxdhaafiyey boqolaal dadweyne ah oo isaga kala yimiday xaafadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay degmada buqa qable iyagoona soo xaadiray fagaaro weyn oo uu horey ugu iclaamiyey maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee gobolka hiiraan ugu horeyn waxaa goobta laga sameeyey dhoolatus milatari oo ay soo bandhigeen cutubyo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo ku labisnaa darees aad u qurux badan qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada buqa qable ayaa muujiyey dareenkooda kadib markii uu soo dhammaaday fantasyaha abuu magaceeda waxaa layidhaha cabdi cismaan cabdi cismaan cali galabtu waxaan soo bandhiginayoo meeshaan buqa qabla ciid ay ka jirtaa layidhi marka hanuunba ayaantaan dadkan tuurtuurka ma arki jirin meeshaan iska imaaday ninba intays yaqaanoos uduq yahaye baadiyahan ka sahay saasaan walax u soo bandhigi marka cabaaraan dadka ay ugu qusleene aamin cabdiraxmaan ciis maanta aad oo aad waxaa waaye waxyaalo badan waa la soo bandhigay dareenkii si fiican farxad waa farxad wanaagsan baan kula ciidi galabta anoo jooga degmada buuqaqab
waxaan arkay dani ciidamo dhiila tiran isku toosan qalabkooda loo dhammaystiray ee haddana u diyaar ah inay ayaga bandhigaas ciidda damaashaadka ciidul adxa ay ka qayb qaataan
magaalooyin badan oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa maalintii shalay si qurux badan looga ciiday iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab التبريك عذبة واستقل الشوق نظمي قاصدا في العيد قلبا نعم الشوق تناما
bulshada muslimiinta ah ee degmada salagle ee jubbooyinka ayaa maalintii shalay si weyn u ciiday halkaas waxaa gaaray islamarkaana ku soo ciiday maxamed cali aadan oo warbixintan idinku soo maqan inooga diyaariyey أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين أقبل العيد وهلا
maalintii shalay oo ahayd maalinta ugu horraysa ee ciidul adxal mubaarak waxaan ku soo ciiday degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka dad aad u badan oo ka mid ah bulshada reer salagle ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo aad loo qurxiyey islamarkaana lagu xardhay boorarh ay ku qoran yihiin halkudhigyo ka turjumaya munaasabadda ciidul adxal mubaarak dadka ayaa laga dheehanayay farxad aad u weyn waxaana markii ugu horraysay ee aan tegay fagaaraha xaalku ahaa sidan intaasi kadib waxaa la tukaday labada ragcadood ee salaada ciidda waxaana salaada kadib codbaahiyaha warbaahinta islaamiga ee alfurqaan la dhex qaaday dadkii ku sugnaa fagaaraha iyagoo nooga warbixiyey shucuurtooda xasan shuuri cumar aad baa looga ciiday si fiican oo wanaagsan oo sharaf badan oo qiimo badan oo qalab siyaada ah ayaan ku iidnay aad iyo aad farxad ayaa aad u muuqato dadka jawigiisa waa qurux badan yahay aad baa loo labisan yahay aad bay jawigu u qurxan yahay fagaaraha ayaad imaaday waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ee ku soo jiita maxaa ka mid ah waxyaalaha yaabka badan ee soo jiitay waxaa weeyo qalab aanan arki jirin oo ay keeneen walaayaadka islaamka ayaa indhaha annaga ka hor muuqdo oo nugu cusub oo siyaada ah oo iidda lagu soo kordhiyey farxadda taasaa aad iyo aad ugu sii muhiimsan waxaa kaleetoo jirto aad iyo aad baa macnaha ma aragtaay naloo noo macnaha ma aragtaay ayay u qiimo badan tahay siday u dhacday marka intaas baa farxaddaas ayada ayaan kuu sheegaya waan gartay munaasabadda ciidul adxa maxaad nagala qayb qaadanaysaa oo aad haysaa haa waxaan kala qayb qaadanayaa horta jihaadka ayaan in badan rabaa inaan indhaha u fiiqo dadkeenna hanuun jihaadka macnaha ma aragtaay indhahooda kuma joodaan marka in badan waxaan rabaa inaan jihaadka aan indhaha u fiiqo hadduu alla yidhaah marka waxaan ku bilaabayaa bulshadii islaamkooy bishaaraadyo fara badan yaan soo bandhigayaa bogga hore waxaan idhi towxiid ballaartiyo barihii jihaadkan dhex bulqaashi doonnaa idinkuna bilkhayr dhaha buush iyo ballayr baa ku baltami dhulkeennii baddi waana loo galay buurahaa naloo degay ninkii aan baraarugin baalooto xoogliyo baasuu ka qaadanin gaalka aanan beer jarin bilicdiisu maxay tari badda muu isaga dhaco war inta hablaheennaa baraaruhu barkimooyin leegyihiin aan bilbileeri loo jarin ragga aan bilcaan iyo buuljoogto laga dhigan maa baraarugaynaa badda ma qabsanaynaa buuraha ma fuulnaa nin bireeya gaalkiyo nin biyaha ku hoos wado ma u kala baxaynaa biladdii ilaahiyo jannadii ballaarayd maan beegsanaynaa ma u baratamaynaa ama hadalkan waa been
haweenka ku dhaqan degmada salagle ayaa iyana farxadda ciidda awgeed soo bandhigay shucuurtooda ku aadan munaasabadda ciidul adxal mubaarak aniga waxaa la idhahaa umu cawaadif magaceyga waxaan ahay ka tirsanahay dumarka salagle aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ciidda maanta munaasabada wanaagsan ee kasoo qaybgalay muslimiinta dhammaan agagaarka salagle ku nool annagana aad ayaan ugu faraxsanahay si wanaagsan ayaa looga ciiday aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay farxadda ciidda ciidil adxa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa ciidan ciideeda mujaahidiinta inay meel kastaba camimaan oo fatxi iyo furasho iyo nasri iyo gargaar ilaahay uu siiyo xaasidiinta iyo jawaasiisiinta iyo xaasidka muslimiinta ku dhex jiro inuu ilaahay naga saaro insha allahu tacaala biidni illaahi albaari ayaan rajaynaynaa waxaan ku faraxsanahay ardayda yaryarka ah oo jiilka soo kacaya quruxda iyo sida ay u ciidan isku dharka ay qabaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta munaasabada ciidda ay kasoo qayb galeen allah darajeeyo intii noogu talagashay oo munaasabadan iyo waxaan wanaagsan noo dhigtay xarakada al-shabaab cizi iyo karam inuu ilaahay siiyo diinta iimaanka inuu ilaahay ku sugo ilaahay subxaana watacaala shahaado inuu ku arsuqa kii ay tiisa gashay kii kana cizi iyo sharaf inuu ku noolaado ayaan u rajaynaynaa yaa halkan ka salaamaysa waxaan ka salaamahayaa dhammaan mujaahidiinta meel kastoo joogaan mashriq iyo maqrib sharqi iyo qarbi meel kastoo ay ku nool yihiin ayaan ka salaamahayaa waxaa kaloo aan salaamahayaa amiirkeena abaa cubeyd iyo eyman adawaahiri ayaan salaamayaa iyo mujaahidiinta dhammaan meel kastoo ay ku nool yihiin cizi iyo sharaf iyo karam ayaan u rajaynaya insha allahu tacaala iimaanka allah ku suga allah wada sugo insha allahu tacaala dhammaan amiiradeenna waaliyaasheenna insha allah waxaa jira dad muslimiin ah oo ku nool dhulka shisheeyaha ay joogaan oo farxadan aa haysan maxaad leedahay horta waxaan leeyahay dadka ku nool meelaha ay gaalada joogto inay isaga soo tagaan ayaan ku boorinayaa oo ay saaxaadka dagaalka kii ragga uu soo buuxiya dumarkana iyo awlaaddoodana ay beledul kufri iyo beledul beledul nasaara iyo beledul yuhuud ay kasoo wadaan ilmahooda insha allah ayaan ku boorinayaa aniga kolley qofkoobaan ahay in ay ilmahanaga iyo awlaadana anagoo muslimiin sheeganayna gaalana noolaan waa ila xunta aad iyo aad ayay ila xun tahay mana jecli aad iyo aad ayaan u necbahay
أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين أقبل العيد وهلا وهلا والهنا فينا تجلى
halka warkan dhegaystayaal aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan sheekh xasan xuseen naadam oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa dhambaal ciidda kuwaadan u diray bulshada muslimka ah maxamed ismaaciil ayaa faahfaahinaya sheekh xasaan xuseen aadan abuusalmaan ayaa wuxuu dadka muslimiinta ah iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed uga hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxa sheekha ayaa wuxuu risaalo u diray qeybaha bulshada wuxuuna ku bilaabay sida tan ummadda muslimka waxaan ugu hambalyaynaa ciidda carafe barakaysan waxaanu leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa in cudurka iyo cashiga ummadda muslimka ka qaado balaayooyinka iyo aafooyinka socda ee coronavirus ugu weyn yahay ilaahay ummadda uu ka badbaadiye kana qaado barwaaqi iyo bayaxow deg dega ilahay inuu ummadda siiyaan ka baryaynaa ummadda muslimka meel walbay joogto waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsado dunidan ha laga sahay qaato adduunyo badni kuguma deeqdee barakay kugu deeqdaa iyo xalaasha ha lagu dadaalo khayaanada iyo dhagarta ha la iska ilaaliyo dadka ganacsatada ah inay si xalaala u shaqaystaan oo ilaahay ka cabsadaan ayaan u dardaarmaynaa xuquuqda aadamuhu ay ku leeyihiinna intay nool yihiin ay iska gudaan khayaanada iyo dhagarta iyo qishigana iska ilaaliyaan maalkoodu ay wixii khayra ka gutaan oo sadaqaadka ka baxshaan xigaalada iyo qaraabada laga xidhiidhiyo intaasi waxaan u dardaarmaynaa dadka ganacsatada siyaasiyiinta dembiyada waaweyn ku jira waa is ogyihiin hadda waxbaa u bixi mayna ilahay ha ka cabsadeen rabbi ha u toobadkeeneen tawba jamiila ilaahay ha u noqdeen ummaddana yaysan lugoynin duqayda iyo waayeeladu ee ummadda hor jooga ee beeldaajiyaasha ah shayga xaqa ummadda ha u horseedeen baatil lama taageero balayaan lama afuufaan la yidhi marka beenna lama quuto marka waxaan duqeydaa ka codsanaynaa ummadda ay hor joogaan inaysan aafaynin waddo iyo khayr u horseedaan ilaahay ka cabsadaan maalmo tirsan bay adduunka joogaan maalmahaasi ilaahayna ha u noqdeen ummaddana horseed iyo wanaag ha u horseedeen ilahayna ha ka cabsadeen sheekha ayaa dardaaran u jeediya habeenka culummada iyo dhinacyo kale dumarku guryaha jooga xaqooda ha guteen carruurtoodana ha tarbiyeeyeen raggooda xaqiisana ha iska ilaaliyeen xawradooda iyo jirkoodana ha astureen culummada ummadda hor joogta ilaahay ha ka cabsadeen xarafka diineed si daacad ha u sheegeen danaha khaaska iyo danaysiga ha iska ilaaliyeen xaraf aan la hubin iyo masale aan saxnaynna ummadda ayaan lagu lugoynin ilaahayna ha laga baqo midnimada ha lagu dadaalo iyo wada jirka wixii shareecadu marka aysan diidanayn inta laysu dulqaadan karaa laysu dulqaato ciidan ciid lamid oo barakaysa ilaahay subxaanahu wa tacala hanamada nagu gaadhsiiyo khayr iyo barwaaqo allaha nagu gaadhsiiyo wadcigan hadda adageynu ku jiro mid ka fiican ilahay noogu bedelo ummadda intii dhuunsan ilahay ha soo hanuuniyo inta hanuunsanna ilahay ha u kordhiyo asigoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu dadka ku bugaadiyey inay isku dulqaataan xigaalada iyo qaraabada ha laga warqabo ha la xidhiidhsho waxay soomaalidu yidhaahdaan xaasid lama korsado xaasid lama korso xigaalan lama gooyo ayay yidhaahdaan marka ninka xaasidkaa lama korsado iyo waa la gooyaa macnidu waxaa weeye xaqaa loo sheega haddii xal laga waayana marka unbaa goyntu imanaysaa inta badan gegsi iyo dulqaad baa loo baahan yahay haddaan laisku gegsanin gobonnimo ma timaado ha laisku dulqaato hala sabro yaan deg deg iyo faqri xoogow kugu daahay ama xanuun yimid ama xisaabo aad doonaysa inay deg deg kugu yimaadaan ood heli weyday yaan xaaraan loogu dhicin yaan lagu xadgudbin diinka yaan lagu tumanin ururaysiga iyo faaraqabiilka diinada ummadda baabina ha layska ilaaliyo soomaaliya qabyaalad baa dilootay iyo qabyaaladda ha layska dhowro aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad barakaysan oo diinkeeda u dadaasha allana ka cabsata duniyadeeda ka shaqaysata xumaha iska qabata wanaagga istaarata allah idinka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala xilligan xilli ka khayr badan cizi iyo sharaf iyo awoodba aynu leenahay allahna gaadhsiiyo waa laga bixi doonaa dhibkan dhan walbaba xagga siyaasadeed xagga dhaqaale xagga midnimo laga bixi doonaya ha la gegsado nin walbana in taariikh wanaagsan uu ka tago ha ku dadaalo dadka soomaalida ah ayaa si isku mid ah ugu ciiday dhammaan gobollada dalka iyo dibadaha walow meelaha qaar ay ka jiraan caqbado kala duwan sida dhulka uu shisheeyuhu haysto ugu dambayntiina mu'aasasada alkataa'ib garabka warbaahineedda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday filim cusub oo xiise gaar ah xambaarsan saacadaha soo socda ayay mu'aasadu sheegtay inay muuqaalkan baahin doonto insha allah warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa